asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal waa xubinteeni murtida maanta xubinteeni murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteena murtida maanta ee haddii rabbi ciid mahayo aynu ku soo qaadanno howlaha farada badan ee kala bedelan howlahaasoo marba dhinac u dhaca oo qaarkood laga yaabo inay waxyaabo badan ina tusaan midaanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii waayowaayaha sheekooyinkeenna waayowaayuhu waxay inaga turjumayaan ama ina tusahayaan dadyowga xilliga iyo wakhtigu laga yaabo inay jilbaha dhulka u dhigeen ama ay dabar iyo dacay ku xidheen kuwaasoo laga yaabo in in fara badan ay ku hogaansanaayeen howlo maaragtay iyaga noloshooda cidhiidhi ku ah ama noloshooda cidhiidhi geliya kuwaasoo laga yaabo sida caydhnimo sida caydhnimo cashi amaba maaragtay cadho iyo xanaaq iyo waxyaalo la mida kuwaasoo laga yaabo in qofku in badan uu cadanyo dareemo taasuna waa mid ka mid a waayaha adduunka sheekadeenna maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi laba nin ayaa saaxiib ahaa labadaa nina saaxiibka ah waxay ahaayeen laba nin oo labaduba aan xoolo isku dhaamin wax xooloy isku dhaameen ma lahan haddana saasooy tahay isxanjeerka iyo maaragtay xayraaminta iyo maaragtay waraaminta iyo waxdaydayga iyo raadinta iyo raadcaynta iyo tabac isku dayidda waa ay ka sinaayeen laba nin oo in fara badan ku daalay howlaha noocaasa ayay ahayd waxaa jirta sheeko hore oo xubinta mugtida ka mid ah oo mar hore aynu soo qaadanay taasoo nin uu yidhi warcaydhi waa u dhalashee cagahaygaan daalinaya labadaa ninna waxay ahaayeen laba la mida kuwaasoo kaleento ama ninkaasoo kaleento la mid ah amaba dhinac ka shabaha ayay ahaayeen labadii nina saaxiibka ahaa ayaa dee xilli la daalay oo dhibaatooyin fara badanna lasoo maray sanadkuna uu saman xumaa yahay show laga yaaba in faraaciu ku hoortay cirurkuna ku janjeerhsaday ayaa haddii eebba idmahayo mid ka mid iyagoo fadhi oo sheekaysanhaya yaa mid ka mid ubaha calaacala afka goostay calaacalkuu afka goostayna haddee wax la qiyaasi karo maba ahan ama calaacal ka baxay noloshii caadiga ahayd ee nimanku ay yaqaaneen ama howlihii caadiga ahayd la qiyaasi karay ayuu calaacalay calaacalka noocaasa ninkaas markuu calaacalay ee calaacalka ku fogaaday ayaa saaxiibkii la hadlay oo wuxuu ku yidhi war calaacalka inaga dhin haddee waynu is ognahayo waxba iskama hakranayne waayaha adduunka unbaa dabarka inoo jiido taas waa mid dhinac kale inagaga imaatay adigu calaacalka yare calaacalku ma fiicnoo rag uma fiicne intaa markii la yidhi kii waa ku qanci waayey hawshu iyada ahayd waanu sii watay calaacalkiisii kolkaasaa kii kale wuxuu ku yidhi war saaxiib ma ogtahay waxaa la yidhi dhurwaaguba dhogor hamaynuhu ku dhogor goostaa in la yidhi sow ma ogd hadda waa dhurwaaga oo aad ogtahay in fara badan laga yaaba inuu gaajeed dihaal qabo dharag hamayna ayuu ku dhogor goostaa hal hamayno uu dhargo ayuu ku dhogor goostaa baa la yidhi oo dhogortii xitaa qalafsanayda isaga ku taalay ay kaga go'daa waxaanuu isu beddelaa mid aad iyo aad u wanaagsan saasaa la yidhi e miyaadan ogeyn in la yidhi dhurwaaguba dhogor hamayna dhurwaaguba dharag hamayna ayuu ku dhogor goostaa in la yidhi sow ma ogd kolkaasuu yidhi haa markaasuu yidhi dee innaguba dharagta habeenkii hal habeenoo aan dharagnay oo inta ilaahay nacfi ina siiyey aynu si fiican u dharagnay ayaynu ku dhogorgoosan doonaa oo aynu ku iloobi doonaa waxyaalo fara badan oo nolosha haydaarteedii ka mid ahe dee inaga daa calaacalka calaacalkuna xisaab rag waaweyn ma aha waa taa aan ku leeyahay dhurwaaguba dharag hamayna ayuu ku dhogorgoostaa marka mar baynu dhargi doonaa nu dhogorgoosan doonaae halkaa iyada ah inagaga daa oo waxaad samaysaa mar dambe calaacalka noocaasa ee qalbijabkaa haynagu soo qaadin dhurwaaguba dharag hamaynu ku dhogorgoostaa mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi halimaalin bay ceel joogtaa